bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo toddobiyo toddobaatanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa dersigii toddobaad ee ghaswatu khaybar wawaadi lqura qatla alfariiqeyni fii macaariki khaybar labadii qolo muslimiinta iyo yuhuuddii dadkii ka dhintay ama laga dilay dadkii uga dhintay dagaalkii khaybar iyo fatxigii khaybar khilaaf weyn ayaa ka taagan marka waan iska sheegaynaa wa jumlatu man dad tiradii wa jumlatu man dad tiradii dadkaasoo istushhida shahiidnimo u dhintay oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a fii macaariki khaybara khaybar dagaaladeedii sittata cashara rajulan lix iyo toban nin waay lix iyo toban nin waa sida ugu raajixa ee loo badan yahay sida loo badan yahay arbacatun afar oo min qurayshin quraysh ah wa waaxidun mid oo min ashjac qabiilka ashjac la yidhaahda wa waaxidun min aslam iyo mid aslam ah wa waaxidun min ahli khaybar iyo mid reer khaybar ah walbaaquuna inta hadhayna min al ansaari ansaarta wey intaas marka sida sheekha ay la tahay kitaabka qoray taasaa raajixa inay afar iyo lix iyo tobankaa yihiin ay saana kale yihiin inta dambe marka waa yuqaalu waa qiiladii siiqati tamriid baa lagu sheega dacfi ayuu ku tilmaamaya wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa ina shuhadaa almuslimiina muslimiinta shuhadadoodii fii hadihi almacaariki dagaaladan shahiideeyey waaxidun wa hamaanuuna rajulan koob iyo sideetan way ahaayeenna waa la yidhi laakiin waa laga xoog badan yahay wadakara wuxuu xusay isna alcalaamatu ninkii cilmiga badnaa almansuur fuuri la dhihi jiray kitaabkiisa raxmatan lilcaalamiin wuxuu ku sheegay waaxidun wa tiscuuna raju rajulan koob iyo sagaashan nin in la dilay uma qaala wuxuu yidhi markaas innii anugu wajadtu waxaan helay bacda tasafuxi tasaxufi tafas tafaxusi dheh markaan aada u baadhay tafaxus bacda alfasxi fasxiba hadda la yska dhaha tafasuxaas waaba yaraha rakiig eh bacda tafasuxi markaan aada u baadhay waxaan helay ithniin wa ithniina wa thalaathiina isman laba iyo soddon magac oo ku oo muslimiin oo ku shahiiday dagaalkii fatxu khaybar waxaan ka helay buu yihi iyo waaxidan mid minha fi abari abari unbaan ka helay buui abari ayaan ka helay buui wawaaxidun midna waxaan ka helay buuhi cinda alwaaqidi wa waaxidun midna maata wuu dhintay liakli akli shaati lmasmuuma cunitaankii uu cunay neefkii adhiga ahaa ee lasoo sumeeyey buu u dhintay wa waaxidun midna ikhtulifu ikhtalafuu culimmadu waxay isku khilaafeen hal qutila miyaa la dilay fii badrin bader miyaa lagu dilay aw khaybar miyaa lagu dilay wasaxiixu annahu qutila fii badrin marka khilaafkaasaa ka jira dhib weynna maleh dhib weyn maleh waxa un raajixa sida raajixi waxaa weeye inay afar lix iyo toban nin ahaayeen amaa qatla alyahuudi yahuuddii la laayay facadadahum tiradoodu halaaatun wa tiscuuna qatiilan war go-an waaye intaasay ahaayeen fadag meel la yidhaah baa jirta fadag walamaa markii balaqa uu gaadhay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa khaybara khaybar markuu soo gaadhay bacatha wuxuu soo diray xumaysatu ibnu mascuud bacatha wuxuu diray dhamay rasuulku sala allahu calayhi wasalama muxaysata ibni mascuud nin la yidhaah baa rasuulku wuxuu u diray ilaa yahuudi fadag meel tuulo oo fadag la yidhaahdo oon oon ka fogayn khaybarta yuhuud deganeyd ayuu u diray rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninka muxaysa la yidhaah liyadcuuhum ila alislaami suu islaamka ugu yeedho fa abda'uu calayhi way ka raageen way u jawaabi waayeen wayna aqbali waayeen mayana way dhihi waayeen falamaa markii fataxa allaahu alla uu u gacan geliyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam khaybar qadafa alla wuxuu ku tuuray alrucba argagaxa fii quluubihim yuhuuddii reer fadag quluubtooda ayaa argagax alla ku tuuray fa bacaduu waxay usoo direen fariin ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ayay fariin usoo fareen yusaalixuunahu iyagoo kula heshiinaya cala nisfi badh oo min fadag fadag ahaatay bimithli maa sidii caamala calayhi rasuulku uu kula dhaqmay ama uu kula heshiiyey ahla khaybara reer khaybaro yacnii inay meeshooda iska deganaadaan beerihii falaan laakiin dhulka ay muslimiintu iska leeyihiin iyo magaaladaba muslimiinta milkigeeda ay tahay iyagu ay ka shaqeeyaan wixii kasoo baxa ee dalag ah ama midho ah nus iyo nus loo kala qaybsado tii waxay ka shidaal qaadanayaan reer khaybar marka sidii oo kale hanoola dhaqmo ayay dhiheen fa qabila wuu ka yeelay daalika arrintaa rasuulku minhum iyaga uu ka yeelay sidaa daraaddeed fa kaanad waxay ahayd fadag fadag waxay ahayd lirasuulillaahi rasuulka ilaahay ayay u sugnaatay khaalisatan iyada oo cid la wadaagaysa aysan jirin maxaa jira liannahu shani lam yuujaf laguma soo gulfinin calayhi fadagta almuslimuuna muslimiintu bikhaylin fardo kuma aysoo gulfinin walaa rikaabin iyo rukuub oo geela midna laguma soo gulfinin marka fadag beerteeda iyo waxeedoo dhan rasuulka iska laha sala allahu caleyhi wasalam markuu rasuulku geeriyooday faatima waxay codsatay dhaxalkii aabbaheed waa loo diiday maxaa jira rasuul lama dhaxlaa layidhi rasuul lama dhaxlo marka waa waxaa looga hadlaa meelaha kale ayaa islaamka looga hadlaa laakiin waa waxa weeyaan sidaas ayay ku dhammaatay taasina waadi lqura haddana ilaan markaan ka hadlaynay duruustan oo dhan waxaan dhahaynay khaybar waa waadi lqura marka waadi lqurana aan u nimaadno walamaa markii haddana faraqa uu kasoo gacan banaanaaday rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam min khaybar insarafa wuxuu ku leexday uu ku baydhay ilaa waadi lqura meel waa dulqura la yidhaahdo wa kaana waxaa ahaa oo deganaa bihaa waa dilquraha jamaacatun koox oo min alyahuudi yahuud ah wandaafa ilayhim waxaa ku biiray yuhuuddaas jamaacatun koox oo min alcarabi caraba marka carab iyo yahuud baa isla deganayd falamaa markii nazaluu muslimiintu ay soo degeen waadi lqura istaqbalathum waxaa kala hortagtay yahuuddu yahuuddiibaa biramyi toogasho unbay kala hortay inay leebab iyo kusoo tuugtaan ay kusoo ganganaan soo ganganaan wahum iyaga oo yuhuuddi calaa tacbiyatin cabbaysan oo qaabkii dagaalka lagu gelay lagu gelayay u taagan oo dagaal u diyaargaroobay fa qutila leebabkaa la soo ganayay ee yuhuuddu soo ganaysay fallaadhaha ay soo ganeen yaa waxaa lagu dilay fa qutila waxaa la dilay midcam midcam nin la yidhaah midcam magacaa si fiican ha loo xusuusto waxaa jira micno weyn buu ku fadhiyaa markay muslimiintu yimideen waadilqura ayunbaa yuhuuddiibaa tacshiirad oo fallaadho ah ayay huwiyeen muslimiintii falaad baa waxay ku dhacday nin addoon ah oo rasuulku lahaa oo la dhihi jiray midcam ayay ku dhacday waa dhintay cabdun addoon oo lirasuulilaahi rasuulka ilaahi uu lahaa fa qaala annaasu dadkiibaa waxay yidhaahdeen u fiirsada hadda hanii-an lahu ljanna allah ayaan badanaa kani jannadiibuu helay fa qaala annabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kallaa maya janno uu helay iska daayey waladii allihii baan ku dhaartay nafsii biyadihi eh inna ashamlata garbasaarti allatii garbasaartaasoo akhadahaa uu qaatay yowma khaybar maalintii khaybar min alghanaa'imi haniimooyinkii uu ka qaatay garbasaartaasoo lam tusibha almaqaasimu aan qaybi ku dhicin ee intaan la qaybinin uu qarsaday yaa la tashtacilu calayhi naaran iyada oo naar ah ku dulgubanaysa hadda naartuu ku jiraaba falamaa markii samica uu maqlay bidaalika arrintaa annaasu dadka jaa-a rajulun ninbaa wuxuu u yimid ila nabiyi nabiga wuxuu u keenay bishiraakin indhal aw shiraakayni laba indhalood indhasha waxaa la yidhahdaa kabihii hore kabaha xadhigga lagu xidho un aduu iska dha haddaba kabaheennaba xadhka qaar xadhig lagu xidhaa jira xadhig xadhigga lagu xidho kabaha ayuu keenay faqaala nabiyu wuxuu yidhi shiraakun min naar waa indhal naar ah aw shiraakaani min naar buu meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa isagoo aan waxba aanan sii badbadinin xoolo uu qof kale leeyahay hanti ay cid kale leedahay ama dowlad ha lahaato ama shaksi ha lahaado oo adigu aadan xoolo adigu aadan lahayn haddaad qaadato gaal iloomuu lahaado gaal col la yahay oo la iska soo horjeedo waa qofka ugu fog soo maaha gaal la iska soo horjeedo oo col la yahay oo xiiro xiiro la yahay ilaahumuu lahaado xoolo islaameed haddii aad xoolo adigo aan lahayn haddaad qaadato naar baad ku geli waaye micnaheedu ninkani hadda nin saxaabi u ahaa addoonkii nabiguu ahaa mujaahid buu ahaa muxuu naarta ku galay wuxuu ku galay oo keliya taa haniimadii oo bannaan waa xoolo bannaan hadda ma aha biliilqadan soomaalida oo awal aan weligood xalaaloobayn yacni ilaan muslim baa iska le nin muslimna xoolihii miya xalaaloobi ood soo dhacday adiga marka bililiqo abidkeed ma xalaaloobayso iyo xoolo lasoo dhacay iyo booli iyo geel la qaaday iyo soomaalidu waxa oo akhriya adduunba seejiyeyso saas ma markay miyiga yihiinna geelay qaadi jireen geel qaadyo ahayeen haddana bililiqo iyo khayaanay xoola iyo xoolaha ku wada cunayaan marka haniimadu way bannaan tahay laakiin ninkan wuxuu naarta ku galay haniimadii intaan la qaybinin waxaan qayb aan ugu soo hagaagin yuu qarsaday kuwana wuxuu keenay indhal buu keenay marka yani markii la fiiriyo maanta soomaalida marka la eego oo muslimiin ah marka laga eego dhinaca xoolaha saynan isaga ilaalinaynin iyo dhacdadan iyo xadiidkan oo bukhaari buu ku soo arooray maaha wax hadda oo maaragtay iska daciif iyo wax saas iyo midna maaha saxiixulbukhaari ayuu arrintani kusoo aroortay ninkan la yidhaahdo midcam taas waxay keenaysaa marka inuu qofku jirhkiisu inuu inuu jiriricoodu qamandhacyoodo oo uu balka fikiro wixii xoolo islaameed ah uu weligii xaraan ku qaatay uma markaa kadib cabaa wuxuu diyaariyey uu dagaal u diyaariyey uu cabeeyey rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabahu dagaal asxaabtiisiibuu lilqitaali dagaal u diyaariyey wasafahum wuu safay wa dafaca wuxuu u dhiibay liwaahu calankiisana ilaa sacd ibni cubaada ayuu u dhiibay liwa iyo calan bay raaya ayay kala yihiin liwaha ayaa weyn u fiirsada saan u wadnay siiradii waan aragnay dagaalada waaweyn alliwaa waa calanka weyn ee ciidanka dhanka dhexeeya kaasi sida badan wuu cadaan jiray cadaan buu ahaa mar walba raayada oo ka hooseysa oo qaybo qaybo qaybaha hoose ay wataan masalan maymanada ciidanka midigtaa iyo ka bidixdaa iyo waxaasaas yaa waxay calan kalay haystaan raayaa la yidhaha kaas liwaauna waa ka guudka guudi mar walba wuu cad yahay ka raayada ayaa laga yaabaa inay madow tahay waraayatan ila alxubaab ilmundir ayuu siiyey u dhiibay rasuulku waraayatan raayadna ilaa sahal ibni xunayf ayuu siiyey waraayatan raayad kalena ilaa cibaad cabaad ibnu bishra ayuu siiyey uma markaa kadib dacaahum wuxuu ugu yeedhay yuhuuddii ree waadilquraa iyo carabtii la deganaydba ilal islaami islaamka ayuu ugu yeedhay fa abow waa diideen waa kuwa aan caqli lahayn inay waxba iska celinayna way ogyihiin wa baraza waxaa soo baxay oo yidhi oo dadka horaystay ama caraystay oo yidhi hala ii soo baxo rajulun nin oo minhum iyaga ka mid a yahuudi fa baraza ilayhi waxaa u baxay azubayr bn cawaam faqatalahu waana dilay uma baraza aakharu ku kale ayaa haddana soo baxay oo yidhi hala ii soo baxo faqatalahu waxaa dilay haddana zubayr baa dilay labada zubayr baa israacsaday uma baraza aakharu mid saddexaad ayaa soo baxay fa baraza ilayhi caliyu bnu abi aalib ayaa isagana u baxay faqatalahu wuu dilay xataa qutila minhum ilaa laga dilo axada cashara rajulan koob iyo toban nin falamaa markii qutila la dilay minhum rajulun may waxaa tidhaa kullamaa mar kasta mar kasta kullamaa mar kasta oo qutila minhum rajulun nin laga dilo dacaa rasuulku wuxuu ugu yeedhayay man baqaya inta hadhay ilal islaami warsoo islaama marka inaan dil la rabin xoolana la rabin dhulna la rabin intaas inayna hadaf u ahayn muslimiinta iyo rasuulka sala allahu caleyhi wasalam waa waadix wey taa in la fahmo ayaa la rabaa siiradan haddaan wax kale aan laga fahmin oo intaa laga fahma kafaa maxaa jira waqtigan fahamkiibaa xumaaday fahamkii islaamka la fahmayay yaa xumaaday marka in in rasuulka raadkiisa la qaado iyo camalka suu u fuliyey yaa habboon maxaa jira nusuustii ninba meeshuu rabuu la aaday siuu rabuu u fasirtay nusuustii laakiin ficilka si la rabo looma fasirin karo isagu waxa weeyaan waa si unbuu isticmaalaa si unbuu ixtimaalaa balu fiirso fakulamaa mar kullamaa mar kasta oo qutila la dila minhum rajulun dacaa man baqiya inta hadhay ilal islaam buu ugu yeedhay wa kaanat waxay ahayd asalaatu salaadu taxduru tii soo gasha hada alyowma maalinta ah oo fa yusallii biasxaabihi rasuulka asxaabtiisa uu tukiyo uma yacuudu uu soo laabto fa yadcuuhum ila lislaami islaamka ugu yeedho iyo wa ila llaahi wa rasuulihi faqaatalahum wuu la dagaalamay xataa amsaw ilaa galab ay ka gaadhaan habeenkii saasaa lagu kala seexday waqadaa wuu ku kallahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam calayhim haddana waa lagu kallahay maalintii dambe falam tartafic ashamsu qoraxdu sare uma soo kicin qayda rumxin waran in la eg xataa actow ilaa ay iska dhiibaan oo iska dhigaan maa biaydiihim wax alle waxay gacanta ku hayeen oo wa fataxa rasuulku uu qabtay qabsaday uu furtay waadilquraa cunwatan xoog ilaa nabad way diideene waqannamahu allaahu allana wuxuu qhaniimo u siiyey nabiga iyo asxaabtiisa amwaalahum xoolahoodii wa asaabuu waxay ka heleen athaathan agab dhar iyo agab wa mataacan kathiiran iyo qalab fara badan wa aqaama wuxuu ku nagaaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama biwaadi lquraa arbacata ayaamin afar maalmood wa qasama calaa asxaabihi asxaabtiisana wuxuu u qeymiyey wa qasama wa qasama wuxuu u qeybiyey calaa asxaabihi asxaabtiisii maa asaaba biha waadilqura wuxuu ka helay waa xoolihii baa loo qeybiyey iyaga oo sidaas haddana iyagana sidii maaragtay fadag iyo khaybar unbaa loola dhaqmay wa taraka al arda wannakla dhulka iyo geedmidhoodkiiba waxaa loo daayay biaydi lyahuudi gacanta yahuudda ayaa loo daayay wa caamalahum calayha iyaga ayuu shaqaalo uga dhigay kamaa sidii caamala ahla khaybar reer khaybarba ay shaqaalo uga ahaayeenoo dhulkii ay u falayeen dalaga kasoo baxana loo qeybsanayay waxaa ugu dambaysa marka tuulo ugu dambaysa oo meelaha ku tiilay oo la tegay waa tayma meel la yidhaha marka khaybar oo magaalo weyn ahayd fadag waadi lqura tayma walamaa markii balaqa uu soo gaadhay yahuudda tayma tuulada tayma la yidhaha yahuuddeedii markii uu soo gaadhay khabaru istislaami ahli khaybara warkii ku saabsanaa khaybar dadkeedii inay isdhiibeen uma markaa kadib fadag ay isdhiibtay haddana waa waadi lquraa waadilqurana ay isdhiibtay lam yubduu ma aysan muujinin aya muqaawamatin wax maaragtay iska caabin ah oo dida almuslimiina muslimiinta ka dhan ah ma ayna muujinin bal iska daaya bacthu waxay soo direen min tilqaa'i anfusihim iyaga uun xaggooda isagoo aan cidina u dirin waxay soo direen waxay soo direen yucriduuna sulxa heshiis iyagoo soo jeedinaya fa qabila wuu ka yeelay rasuulku daalika arrintaa minhum rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuu ka yeelay wa aqaamuu biamwaalihim xoolahoodiina way haysteen kuwan marka xoolahoodii xataa waa loo daayey inan kuwan mayna dagaalamin xoolahoodii waa loo daayey dhulkiina iyagaaba iskale yani waa sidoodii wa kataba lahum wuxuu u qoray rasuulku bidaalika arrintaa kitaaban qoraal wahaakahoo nasuhu sadarkiisii haadaa kani kitaabu muxamadin muxamed qoraalkiisii weeye muxamedkii rasuulilaahi ah sala allahu caleyhi wasalam libani caadiya ree bani caadiya iyagaasaa la dhihi jiray ina lahum waxay leeyihiin addimatu magangelyo ayay leeyihin magangelyo cid taaban karta ma leh waa muwaatiniin oo dowladda islaamka ah wa calayhim aljizya jizyada unbay iska bixinayaan walaa cadaa-a colaad loo qabaayo ma jirto walaa jalaa-a rari la rarayaana ma jirto alleylu maddun wanahaaru shaddun alleylu maddun habeenkii waa nasasho waa la seexanayaa wanahaaru shaddun maalintiina waa shaqo wa kataba khaalid ibnu saciid ayaa arrintaana qoray marka ninkii aan dagaalamin saasaa loola dhaqmay muwaatin caadi ah canshuurtaa uun la bixinayo maahane dhulkiisii iyo xoolihiisii iyo dadkiisii iyo wixiis oo dhan ayaa loo daynaya yuhuudiba ha ahaaday isagoo yuhuudi ah markaasaa waxaa weeye jihaad inuu galo lagama rabo jizyada unbuu bixin jizyadaasna hadda waxaaban idhi waaba canshuurtan oo cid waliba bixinayso ee lagu lagu qabanayo danta guud alcawdatu ila almadiina marka noqosho lagu soo laabtay magaalada madiina uma markaa kadib akhada wuxuu bilaabay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fi lcawdati inuu kusoo laabto ila almadiinati magaalada madiina wa fi ariiqi waddada markii la soo hayay ashrafa annaasu dadku waxay isoo kortaageen calaa waadin dooxo ayay isoo kortaageen meel hoosaysa farafacuu waxay ku dhawaaqeen ay sare u qaadeen aswaatahum dhawaaqoodii bitakbiiri allaahu akbar allahu akbar bay ku qayliyeen marka allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allah faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi arbicuu calaa anfusikum war naftiina u tura qaylaha isu dilina maxaa jira innakum idinku laa tadcuuna baryi maysaan asama alla dhigala walaa qaa'iban mid maqal maqan innakum idinkum tasmacuuna waxaad maqlays waxaad baryaysaan tadcuuna waxaad baryaysaan samiican mid dheganugul oo wax maqla qariiban oo idiin dhow marka qaylooyinka oo dhan iyo dadka digriga ku qayliy iyo iyo kasoo horjeedaa tani wa fii marjicihi rasuulku markuu soo laabanayay daalika oo kaasa saara nabiyu habeen nabigu wuxuu socday oo la guuray leylatan habeen ayaa la guuray qisada waa qiso macruufa waa salaadii la qalleeyey laakiin goormay dhacday goortay dhacday baa lagu sheegaya waa kan markii inta laga soo farxashay khaybar iyo fadag iyo taymaa iyo waadil qura oo lasoo guul ay kusoo dhammaatay arrintii waayo habeenka laga seexanaya salaada wa fii marjicihi noqoshadiisii daalika oo kaasa saara nabiyu nabigu wuu guuragaleeyey leylatan habeen uma markaa kadib naama wuu seexday fii aakhiri leyli habeenka qeybtiisa dambe ayaa bibacdi dariiqi meel dhexda ah ayaa la seexday wa qaala rasuulku wuxuu ku yihi libilaal ekla noo ilaali ekla ilaali lanaa annaga alleyla habeenka habeenka noo waardiye oo salaadu markii waagu u bariyo noo aadaan aan tukanay fa qalabat bilaala bilaalna waxaa ka qaalib noqda oo ka adkaaday caynaahu labadiisa indhood isna uu iska seexday wahuwa isagoo bilaal mustanidun ku tiirsaday ilaa raaxilatihi gaadiidkiisii falam yastayqid axadun cidina ma soo baraarugin oo hurdada kama soo toosin xataa darabathum shamsu ilaa qoraxdu ay ka gubto wa awalu man istayqada ruux hurdada ka baraarugay oo ka toosanay waxaa ugu horeeyey bacda rasuulilaahi bacdu markaa bacda daalika may markaas kadib ruux toose waxa ugu hore rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam bacdu yani markaa la seexday ee la toosay rasuulka ugu horreeyay wax baraaruga uma markaa kadib kharaja rasuulku uu iskaga baxay min daalika alwaadi dooxadaas lagu seexday ee salaaddu uga tagtay uu iskaga tegay kuma tukanine wa taqadama wuu dhaafay uma salla alfajra binnaasi salaadii subax ayuu dadka tukiyey iyadoo ay maalin tahay waa la qalleeyey waxay daliil u tahay salaadii hurdo kaaga tagta iyo nisyaan iyo in la qallaynayo wa qiila waxaa la yidhi ina hadihi alqisata fii kayri hada safari safarkan mid aan hayn bay ahaydna waa la yidhi laakiin waqiila weeye taasi sida raajixi waa tan wa bacda annadari markii loo kuurgalo fii tafaasiili macaariki khaybar dagaaladii khaybar macluumaadkooda tafaftiran ee kala dhigdhigan markii loo kuurgalo yabdu waxaa muuqanaya ana rujuuca nabiya nabiga soo laabadkiisii uu madiine kusoo laabta kaana inuu ahaa fii awaakhiri safar bisha safar bilow aakhirkeeda inuu ahaa ow fii rabiici alwal ama bisha rabiici alwal awalkeeda u ahaa marka muddo dheer yaa la maqnaa maxaa jira muxaram baa la baxay awalkeedii laba bilood taqriiban in la maqnaa sidaas ayay u eg tahay saan usoo khatinno sariyatu abaan ibnu saciid marka rasuulku madiine markuu soo galay mar kale ayuu diray haddana sariyatu abaan ibnu saciid kaana wuxuu ahaa annabiyu nabigu intaan madiine la soo gelin waaye rasuulku sala allahu alayh wasalam markuu usoo baxay khaybar yuu sariyadan diray si kuwii ramiiga ee magaalada agteeda degani inta la maqan yahay ayna uga faa'iidaysanin si usii kala fiijiyo kaana nabiyu nabigu wuxuu aha sala allahu calayh wasalam yacrifu kii og akthara wax ka badan intuu ogyahay min kulli qaa'idin caskariyin hogaamiye military intuu ogyahay in ka badan baa wuxuu ogaa ana ikhlaa'a almadiinati magaalada madiine oo la banneeyo oo dadkii difaacaya laga wada banneeyo tamaaman si dhammaystiran oon waxba lagu reebin bacda inqidaa'i alashhuri alxurum ashhur xurumku markay dhammaadeen kadib laysa inaysan ahayn min alxasmi wax caqligal ah inaysan ahayn xasmiga hadda saa uu dheh min alxasmi wax caqligal ah inaysan ahayn baynamaa waqti al acraabu kuwii reemiga ahaa daaribatun ay degan yihiin xowlaha magaalada hareeraheeda arrintaasi marka waxay ahayd tad kuwaas acraabtaasoo tadlubu weligeed beegsanaysay oo sugaysay oo isha ku haysay hirata almuslimiina muslimiinta oo dagan muslimiinta oo dagan oo baylaha ah oo fursad laga helaya haad lilqiyaami si ay u sameeyaan binnahbi waxay boobaan wasalbi waxay dhacaan wa acmaali alqarsanati iyo howlo budhcadnimo ay u sameeyaan iyagu ujeedooyinkamle waa budhcad ramiiwi walidaalika sidaa daraaddeed buu arsala rasuulku wuxuu daray sariyatan ciidan yuu ilaa najdi u diray rasuulku liirhaabi alacraabi nimankaas reemiiga ee laga yaabo inay magaalada ka faa'iidaystaan maqnaanta rasuulka iyo ciidankii si loo cabsi geliyo ayuu diray taxta qiyaadati abaan ibnu saciid ibn alcaas waa ninkii haddaad xusataan iyo in kale ninkan ninkii cuhmaan maaragtay markii loo diray rasuulku u diray sala allahu calayhi wasalama quraysh markuu u diray ninkii soo dhoweeyey ee faraskiisa saaray ee nabadgeliyey weeya ibaan ibnu saciid ibn alcaas ilma adeer ay ahaayeen ee sayidina cuhmaan markii kadib baa lasoo wada islaamay islaamka lasoo wada galay baynamaa waqti kaana uu ahaa rasuulku huwa isagu ilaa khaybara khaybar u ahaa waqad rajaca wuu soo laabtay abaan ibnu saciid bacda qadaai bacda qadaa'i maa shay markii uu soo gutay shaygaasoo kaana ahaa waajiban calayhi mid waajib ku ah inuu nimankaas reemiyiga ah sii kala fiijiyo sii kala caydhiyo si aysan huguri uga gelin inay is idhaahdaan alleelehe maantay muslimiintu dagan yihiine ama haad yihiine ka faa'iidaysta fawaafa nabiya nabiga ayaa wuxuu ugu yimid bikhaybara khaybar buu ugu yimid waqad iftataxaha isagoo rasuulku furtay oy gacanta usoo gashay walaqlabu siday u badan tahayna ana haadihi sariyata ciidankani kaanad inay ahayd fii safar inay safar ahayd sanata sabcin min alhijra sanadkii toddobaad ee hijrada waqad dakaraha albukhaariyu imaam bukhaarina sidaas ayuu ku sheegay qaala ibnu xajar wuxuu yidhi lam acrif aniga ma garan xaala haadihi sariyati ma garan wallahu subxaanahu watacaala aclam